kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada waraysada xilli walba hadaanu kala maqashaan marka laga reebo habeenniba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq alshabaab telefon jadiid alshiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylixiya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssbf snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan waa daban jirine
mar kale kulan wacno wanaagsan waa talaado arbaca soo gelayso taarikhda ku astaysan tahay soddon iyo kowda bisha layo tobnaad ee disembar sannada labaatan sagaaliyo toban qodobada barnaamijka caawa aan ku soo qaad doono hadda allaha awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa maanta kulan xasaasi oo ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxa xukuumadda galmudug kulankaasi qodobada looga wada hadlay qaybo ka mida waa laisku fahmi waayey waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yal qodobada ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu wada faaqiday qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona waxaa gobahaanba la kulanka xasan cali khayre maanta iska diiday hogaamiyaha guud ee ururka el sunna waxaan goor idiin soo gudbin doonaa saaxiib yalla sabaha uu ku diiday la kulanka xasan cali khayre qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona dibadhac xoog leh ayaa ku yimid dhawaaqista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug kadib markii dowladda federaalka iyo al-sunna isku khilaafeen bedelidda afariyo toban xubnood oo ka mid a xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug sofa ku mateli doona faahfaaxin ku saabsan ayaad goor hormaal doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga helo waxaa qayb ka noqon doona kulan maanta si wada jira muqdisho ay u yeesheen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayay maanta ku ansixiyeen miisaanida laba kun sagaal iyo toban ee baarlamaanka soomaaliya khudbad laga hojeeshay kulankii golaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaan idiin soo kubin doonaa goorro maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta xukunno isugu jira dil iyo xabsidaaga ku xukuntay toddoba nin oo mid haween tahay oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo qayb baxsad ay ka tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yaal faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona baarlamaanka hirshabelle ayaa gorra caawa goodbiyey mooshin ka dhan ah oo xilka looga qaadiyo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare xiisad ka taagan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaan gorrow faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbin doonaa cabdiqaasin salaad xasan oo ahaa madaxweynihi hore ee soomaaliya wuxuu shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in dowladda federaalka soomaaliya lagala shaqeeyo sida al-shabaab dalka u saar lahayd islamarkaasna loo yeeran lahaa dhibaatada qaraxyada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada caasimaddaha muqdisho gorrow faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yael qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona khasaare xoog leh ayaa la gaarsiiyey ururka daacish katiib duqaymo lala beegsa salig ay ku leeyihiin meel duleedka ka ah magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa goorrow qodobadaas iyo wix nagu soo korra intaan barnaamijka aan ku goojoorno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambeera barnaamijkan caawax ku dhegaysan doontaan heystaan qodobadaas inagu soo korinta barnaamijka aan guujoorna ayaad maqli doontaan tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay mahad nuur axmed ayaa barnaamijka caaw dhanka farsamay qaabilsan cumar axmed raxim saxiif ayaa barnaamijka caaw iga qayb gelaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay baan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
saaiibel kusoo dhawo barnaamijka waxaan ku bilaabaya magaalada dhuusamreeb oo galmudug oo maanta kulan xasaasi ah uu ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug kulankaas oo la sheegay in qodobada laga wada hadla qeybo ka mida laisku fahmi waayey wararka aan caawa ka helayno magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay sheegayaan in uu kulan gaara xarunta madaxtooyada galmudug ee maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug uu ku dhex maray ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo sidoo kale sheekh maxamed shaakar ali xasan oo ka mid a hogaanka ugu sarreeya ururka la sunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug sidoo kale waxaa jira in hogaanka guud ee la sunna uu maanta iska diida haba yaraatee in la kulmo xasan cali kheyre oo in ka badan saddex jeer ka dalbaday in uu la kulmo ra-isul wasaare xasan cali kheyre balse la diiday in uu la kulmo ma jiraan warar intaas ka faahfaahsan oo laga helayo balse wararka ugu dambeeya waxaa caaway ee la socday cumar axmed baraahim saxiife cumar soo dhowow balsax waxay ga warantaa wararka ugu dambeeya xaaladda dhuusamareeb iyo kulamadii xasan cali kheyre madax xukuumadda dhuusamareeb ku dhex maray iyo diiditaanka macalin maxamuud oo ah hogaamiyaha guud ee la sunno iyo qodobada la sheegay inuu cuskaday inuu la kulmo xasan cali kheyre oo ah ra-isul wasaaraha soomaaliya kuna saga dhuusamareeb xasanow waad mahadsan tahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa ku sugan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxauna halkaasi tan iyo maantay uu kulamo kula lahaa madaxda maamulka ahlu sunna wal jameeca ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb xasanow ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sida la sheegay maantay waxa uu kulan la qaatay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaana la sheegay kulanka maantay dhex maray xasan cali kheyre iyo sheekh maxamed shaakir in ay uga wada hadleen khilaafka ka taagan labaatanka xildhibaan ee ahlu sunna ay soo magacooday kuwaasoo la doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee galmudug sida wararku sheegayaan xasan cali kheyre iyo sheekh maxamed shaakir ayaa waxaa la sheegay in ay isku fahmi waayeen in qeyb ka mid a xildhibaanada ahlu sunna aan laga laabto magacaabistooda islamarkaana kuwo kale lagu bedelo hadalkaasi oo la sheegay inuu ka biyadiiday sheekh maxamed shaakir cali xasan sidoo kale waxaa in uu la kulmo xasan cali kheyre diiday hogaamiyaha guud ee maamulka ahlu sunna wal jameeca macalin maxamuud sheekh xasan kaasi oo shalay soo gaaray magaalada dhuusamareeb waxaana la sheegayaa in sababaha macalin maxamuud uu ula kulmi diiday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre in ay ka mid tahay in la isku fahmi layahay labaatanka xildhibaan ee ahlu sunna kuwaasi oo dowladda federaalk soomaaliya doonaysa in laga noqdo islamarkaana kuwo kale oo dowladdu wado lagu bedelo xubnahaasi cumrow maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug waa berigii hore saaka waxay kulan warbaahinta goobjuu ay ka ahayd kuwada yeeshaan lagu sheegay in guddi loo saarayo arrintii xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo wasiiro iyo saraakiil ciidan iskugu jira bal arrintaasi xal ma laga gaaray qodobadaysa maanta laga wada hadlay qayma ka ahayd oo masku soo qaado xasano waad mahadsan tahay shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada dhuusmareeb ayadana qeyb ayay ka ahayd kulamada ra-isul wasaare xasan cali kheyre iyo sheekh maxamed shaakir ku dhex maray magaalada dhuusmareeb sida aan ognahaba xasan cali kheyre ayaa ma ayaa xalay saraakiisha laamaha ammaanka magaalada dhuusmareeb waxa uu kulan kula qaatay madaxtooyada maamulkaasi kulamadaasi oo looga wada hadlayay sidii loo xalin lahaa xiisadii xalay ka dhacday magaalada dhuusmareeb sidoo kale xasanow waxaa she- waxaa soo baxaya warar sheegaya caawe in guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ay ku fashilmeen habraaca doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxaana la sheegayaa in uu dibidhac ku yimid ku dhawaaqista xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waana markii labaad ee guddiga farsamada uu ku fashilmayo jadwal ay soo saareen xasanow ila waraadyo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegayaan haatan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre uu ku howlan yahay sidii loo xallin lahaa khilaafka xooggan ee ka taagan soo xulista xildhibaanada galmudug qaar ka mid ah beelaha deegaanada galmudug ayaana horay waxa ay walaac uga muujiyeen guddiga doorashooyinka maamulka galmudug waxayna noqonaysaa markii labaad ee guddigan ee guddiga farsamada galmudug uu ku fashilmayo jadwalka doorashada lamana oga sida arrintan xal waara looga gaari doono waxaana xilligan warar dhuusamareeb naga soo gaaraya ay sheegayaan in uu jiro isku soo dhowaada kaasi oo u dhexeeya hogaanka guud ee ahlu sunna wal jamaaca iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wixii warar ku soo kordha dhegeystayaasheeda waxaan ugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena damba soo socda waa mahadsantaa cumar wixii waraa kusoo kordha saaxiibayaal ee xiisada udhexeysa dowladda federaalka iyo maamulka ahlu sunna wal jamaaca ee ku sugan dhuusamareeb waxaan inkugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda barnaamijka caloosha warasada ayaa dhegeysanaysaa radio cadna waad la socotaan saaxiibyaal waxaan markaan aadayaa magaalada caasimadahi muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kulan wadajira maanta ku yeeshan magaalada caasimadahi muqdisho ayaa waxay maanta ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee laba kun iyo sagaaliyo toban boqol sideetan iyo sideed xildhibaan ayaa ogolaatay hal xildhibaan ayaana ka aamusay laba badanna waa ay diideen ansixinta miisaaniyadda laba kun iyo sagaaliyo toban ee dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in miisaaniyadda dowladda ay ansixay tahay islamarkaasna wuxuu u mahad celiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya codka aqlibada leh ee maanta ay ku ansixiyaan miisaaniyadda qaranka laba kun iyo labaatanka codaynteeda sanaanayna waxaa ka aamusay laba xubnood waxaa diiday hal qoyin waxaa ogolaaday boqol siddeetan iyo siddeed sidaa daraaddeed miisaaniyadda
gudoomiyaasha guddiyada maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa intaas kadib waxa ay baarlamaanka ay ka hor sheegeen muhiimadda miisanadan maanta ay hor keeneen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah guddoomiyaasha labada aqal iyo ku-xigeenadooda iyo dhammaan halkaa markii la joogo xildhibaano waaye iyo xildhibaanada sharafta leh labada aqal sharafay ii tahay inaan maalintii ugu horreysay aqalkan cusub ee golaha shacabka aan mikrofoonkiisa soo istaago saaxiibo badanoo wejiyadooda aqaana halka waa fadhiyaan dhammaantiin waa idiin mahad celinaynaa horta marka hore anoo ku hadlaaya magaca guddiga aqalka sare guddoomiyihiisa iyo labada guddi intaba saaxiibkay siraaji waa kaftannay waxaan nidhi waagii hore hadda see see arrintu fiican tahay marka wuxuu yidhi hadday noo fiican taha buuq male barakadaynii waayo aan ku yidhi marka adinkana sidaad noo soo dhaweyseen iyo sida deganaashada iyo sida doodu ay ahayd maalin dhaweediyo dhammaan waa idinkaaga mahad celinaa waxaan idin leeyahay annaga aad iyo aadan runtii waxaan ugu faraxsanahay wadajirka labada aqal waa ka qohomaynaynaa wakhtiga yaraayo naga dhumay wadajirka iyo kala qaybsanaanta dadka kala qaybsanaanta ku shaqaynayo meeshaad doontaan jooga ama baarlamaan jooga ama xukuumad ama xisbiyo in midnimadu ka fiican taha waa in la ogaado kala qaybsanaanta marka ha loo midooba dalka ha loo midooba aqallada shuruucda dalka ee uu u horeeyo dastuurkuna sharciga doorashooyinka waxaan u malaynahaa waa soo samayseen golaha shacabka annagana waa ka shaqayn doonaa si dhaqsaa laakiin aan u midoowno dastuurka dalka in wax laga qabto intaas ma soo jeedinay iga tahay wasiirka ha u ahaayey wasaaradda maaliyadda oo aan runtii ogahay oon muddo badanna ogahay qofkas wax kasta inay xalliyaan in laga rabo iyaguna dhib qabaan adinkana waxaan idin leeyahay dhibkiinna waa ognahay laakiin dadaalkiinna labanlaaba mar kale waa idiin mahad celinaa
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labada guddi ee maaliyadda ee labada gole ee baarlamaanka runtii ayadoo marxalad adag lagu jira markaa oo aanan wax badan noo toosnayn haddana labada gacmaha intii la isqabsadaya maxaa la jira labada guddi ay habeen iyo maalin ka soo shaqeeyeen miisaaniyaddan wasaaraddan waqtalba waxay diyaar noola ahayd markaa dee in ay wixii macquul leh ay nala qabato ilaa meel laga soo gaaro heer xildhibaanadii iyo maxaa la jiray wasaaraddii ay ku wada shaqayni karaan oo weyn weyn situation ayaantii hore miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka markaan ansixinayna ku noqoshadeedii dhibaato badan iyo culeys badan baa na qabsaday laakiin middan hadda labada kun iyo labaatanka waxaad moodaa barakadii aqalka sare ee waxaas baa soo galay in ay ka fududeed in heshiis la gaaro marka waxaan rabaa inaan mahad celiyo wasaaradda iyo labada guddi waxaan rabaa guddoomiye haddii aad ii ogolaatid inaan soo dhaweeyo guddoomiyaha guddiga maaliyadda
xogayaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu u sharaxay qaabka ay noqon doonto miisaanadan maanta ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasna wuxuu sheegay in tan ay tahay miisaanada ugu badneed oo ay abad meelmariyaan xildhibaano labada aqal ah oo kulan wadajir ah ku wada sugan
laba dhibic sagaal qarashka doorashooyinka laba kun iyo labaatan iyo laba kun iyo labaatan iyo kow marka ugu horeysa oo lagu noqdo miisaaniyadda laba kun iyo labaatan laba kun kow iyo labaatan ayaa waxaa lagu kordhinayaa qoondada miisaaniyadda ku aadan qarashaadka doorashooyinka laba kun iyo labaatan iyo laba kun kow iyo labaatan afar dhibic labo qarashka miisaaniyadda gudiyada maal guddiyada maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in lagu daro farac madax xisaabeed qoondada wasaaradda wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada oo loogu talagalay la dagaalanka nafaqiyarada hooyada uurkale iyo dhalaanka todobo guddiga maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in lagu daro farac madax xisaabeed wasaaradaha beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo biyaha taas oo loogu talagalay ciribtirka gaajada xaqiijinta cunto iyo cunto tayo leh hal hal eber hal qoondadii ku qorneyd maamulka somalilan waxaan ka dhignay wadahadallada maamulka somalilan tala soo jeedin dhammaan soo jeedimaha soo socda waxay noqonayaan qaraar marka labada gole ee baarlamaanka ansixiyaan waxaana la farayaa wasaaradda maaliyadda in ay u fuliso sida baarlamaanku u ansixiyey waxayna kala yihiin sida tan kow gudiyada maa guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxay soo jeedinayaan in dhammaan qaraaraadka baarlamaanka ansixiyo loo fuliyo sida ay yihiin haddii ay u muuqato in ay adag tahay fulinteeda waa in bil gudaheeda wasaaraddu ku soo celisaa baarlamaanka si go-aan ugu gaaro labo guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay ku adkaynayaan wasaaradda maaliyadda in wasaaraddu ku dhaqanto sharciga maareynta maaliyadda b f m waxa ay guddiyada maaliyadda ee baarlamaanka ku kor joogteynayaan wasaaradda ku dhaqanka sharciga maareynta maaliyadda b f m-ka ee madaxweynuhu sicey lix iyo labaatankii disembar laba kun sagaal iyo toban saddex guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay farayaan wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud iyo antidhowraha qaranka in aan la bixin lacag aan soo marin habraaca nidaamka maaliyadeed ee dalka si waafaqsan sharciga maareynta maaliyadda b f m afar guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxay soo jeedinayaan sida ku cad xeerka miisaaniyadda in dakhli iyo qarash aan ka mid ahayn miisaaniyadda la isticmaali karin iyadoo aan la horkeenin baarlamaanka lana qoondeynin shan guddiyada maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in wasaaraddu soo samayso habraac lagu bixinayo deymaha taagan ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin oo ka kooban sida xildhibaanada ciidamada shaqaalaha oo ay wasiiradu wasiiradii hore ku jiraan iyo ganacsatada soomaaliyeed guddiyada maaliyadda iyo baarlamaanka wasaaraddu waxay isla garteen in lacagta curaarta dhan two point five milyan ee hadda ku jirta qoondada miisaaniyadda laba kun iyo labaatan lagu bixiyo xuquuqdii waajibtay ee xildhibaanadii xildhibaanada baarlamaanka sagaalaad waxaa loo kala bixinayaa lacagaha bisha febraayo may iyo julaay laba kun iyo labaatanka lix guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxay soo jeedinayaan in xukuumaddu sii xoojiso dakhli ururinta kordhinta mashaariicda horumarineed iyo iyo ballaarinta hay-adaha dowladda taas oo keeni karta in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada xirfadleyda ee dalka todoba guddiga maaliyadda baarlamaanku waxa ay farayaan wasaaradda maaliyadda marka la marka la ansixiyo miisaaniyadda ay dib u keento si loogu qaybiyo baarlamaanka nuqulka rasmiga ee baarlamaanku ansixiyey ka hor inta aan la dhaqan gelin miisaaniyadda laba kun iyo labaatan sideed guddiyada maaliyadda baarlamaanku waxay soo jeedinayaan in miisaaniyadda la ansixiyey ay si fudud shacabka ku heli karaan gabagabo haddaba guddiyadu waxa ay ka codsanayaan xildhibaanada baarlamaanka sharafta leh iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga iyo xoroosaadka baarlamaanka inay ansixiyaan xeerka miisaaniyadda sanadka laba kun iyo labaatan waa mahadsan
maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukuno isku jira dil iyo xabsi waxay maanta ku xukuntay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maxkamadda goobjoog ku ah koo kalena ay maqano ka ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda darajoo koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur shuuta ayaa dil ku xukumay saddex nin oo maxkamadda goobjoog ku ahaa kuwaas lagu kala magacaabo maxamed xaaji axmed oo loo yaqaano ilka case iyo sidoo kale saalim siciid maxamed oo loo yaqaano salmaan iyo maxamed axmed kahan oo loo yaqaano carab gudoomiyaha sidoo kale xukun uu ku xukumay shabaab maqnayaal ahaa waxaana lagu kala magacaabaa sharmaake cumar maxamed xuseen oo loo yaqaano awgaaska iyo axmed faarax shin oo loo yaqaano shuuriye cabdiraxmaan mustafa sheekh cabdulaahi oo loo yaqaano faarax mooryaanka iyo rabadaan cabdiraxiin marsal oo loo yaqaano saalax faadimo xuseen cali cadaawo oo loo yaqaano faadimo korneyl ama cusuba ayaa maxkamadda ciidamada qalabkasa dowladda federaalk soomaaliya waxaa ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidana gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkasa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda maanta ay ku riday ee deersanayaasha loo haysto ka mid ah shaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo dalil ay u geystaan saraakiil ciidan oo ka tirsan militariga iyo booliiska
waxaan rabnaa ciidamada qalabka sida inuu ku soo laabto sidau ahaa jiray heybadiisa inaan soo celinno ciidamadani maxay ahaayeen libaaxa geeska afrika ay ahaayeen libaaxa geeska afrika soomaaliya ahaa jireen hadda ma aha yaa ka dhigay annagaa ka dhignay haddana yaala raba inay kor u soo qaadaan isla annaga cid kale ka sugmeen qof walba marka waxaa la rabaa inuu kaalintiisa qaato qof walba inuu kaalintiisa midna ogaada wax walba mabda'a asal u ah haddaadan mabda' lahayn haddaadan ciidanka dawladda soomaaliyeed aada u soo gelin mabda' weligaa natiija gaari maysid naftaadana horumar uma gaaraysid waddankana horumar ma gaarsiinaysid dadkaadana horumar ma gaarsiinaysid sababt maxay tahay waa inaad mabda' leedahay sababtaan ugu soo biiray dawladda waxay ahayd anoo meelo kale heli karaa waxaan ku biiray ciidamada qalabka sida master digreena waa ah sababtaan ugu soo biiray waxay tahay mabda' aniga aan aaminsanahay oo muxuu yahay inaan waddankan aaminsanahay horumarkiisa inaan qayb ka noqon kara inaan aaminsanahay shabaab inaan ula dagaalami kara mabda ayaga mabda qaldanay wataan aniguna waxaan aaminsanahay inaan wato mabda sax ah inaan uga hortago mabda'ayga saxda ah dadkan aan gaarsiin kara intaan awoodo si aan loo gaadin ciidankeenna meel kastoo tagna wacyigelintaas waa samaynaa ciidamada waxay leeyihiin waajibaad saaran xuquuqna way leeyihiin ayaga ay leeyihiin waajib xuquuq kalama haraan mar kasta qofkan waajibaa saaran xaquu leeyahay waajibka saaran muxuu yahay waa inuu noqdaa askari u taagan dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa saddexdaas habeenni maal u taagan waxaa qorraxda noogu dhacaysa ee roobka dhaxanta ay noogu da'aysa waa maxee waa inaan dalkeenna iyo dadkeenna aan gaarsiinaa horumar la taabo kara waxaase nasiib darro ah annagoo dhaxantaas nagu dhacday qoraxdaas nagu dhacday haddanan aanan haynin waddadii guusha shaacira wuxuu dhihi jiray tarju najaata walam taslik masaalikahaa ina asafiinata laa tajri cala alyabs doon inaad soo bixisa halkaa ma ku socon kartaa sababtoo waddadeeda maahaba waa ina webigla dhex jira biyasa ay ku socotaa haddaa annagana aan dhahno guulaan rabnaa guulaan rabnaa aan jiifno ma imaan kartaa taas waa waajibaadkiina saarnay annaga xuquuq waa leenahay xuquuqdeen maxay tahay waa askari in la daryeelaa caafimaadkiisii qoyskiisii reerkiisii asaga la ogaada dawladdeenna dib ukabashay ku jirtaa sanadba sanadka ka dambeeya bil bisha ka dambaysa maalin maalinta ka dambaysa daqiiqad daqiiqada ka dambaysa annagani waxaa runtaa inaan dooranno waddada guusha iyo waddada guuldarrada waxaase noo fiican inaan dooranno waddada guusha dadaa waxay dhahaan waxaa la macnaha la maxkamadeeya dablayaasha waxaa la maxkamadeeya dadka aan xuquuqda lahayn waxaa la maxkamadeeya dadka codkooda meel dheer u gaarin ma jirto ninkii dembi galaa xataa ha ahaada jenaraal qaybtan hadda joogna waa qayb soo maa dadka ugu sarreya waa jenaraal kan ugu hooseyana waa dable weliba jadiida kasii hooseeya kulligood sharciga oo samiyiin alcadaalatu sawaa'un liljamiic cadaaladda ummadda waa samiyihiin aniga had guddoomiya maxkamadda ah warqada duwarriig inaan qoro ma ma soconayso waa inaan sharciga ku shaqeeyaa intiina hadda meesha fadhiya garsooraha aniga xeerraalintaa idinku fudud inay sharciga u qabto dembi la galaa annagaa idinku dhow hadda xabsi la galaa anaa ugu dhow xabsi la galaa idinka maaha anaa ugu dhow hadda qof walba qofkao ka sarreeya ayuu ugu dhow yahay waa goorme waa markuu sharciga qalloociyo marka ciidamada waxaan rabnaa inay noqdaan ciidamo toosan wixii qalqaloocoo yarna waxaa u taagan maxkamadda ciidamada maxkamadda ciidamada shaqadeeda maxay tahay magaceeda markaad maqasho waad dareemaysaa shaqada maxkamadda ciidamada magaceedu waa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa waayadii damba soo galay cadow nagu cusub oo al-shabaab la dhaha cadowgaas waa nagu cusubya xilliga hore ma jiri jirin laakiin dadkeenna waxaa u badanaya dhalinyaro waxaa maqalnay al-shabaab bis maxkamadda ciidamada xilliga hore ciidamada bisay shaqo ku lahayd iyo wax kastoo dawladda lid ku ah shabaab xaggay galayaan marka waa dadka dawladda lid ku ah qodobkan aad arkaysaan ee tutuwan ama laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed looma adeegsado shabaab bis kow shabaaba kugu soo dhacaya waa qof kasta oo lid ku ah amniga dalkan waxaa ka mid isbaaroleyda ka mid ah waxaa ka mid ah fallaagis aruurisay dawladda kasoo horjeeda aayadda aad maqashaan mar kasta ee soddon iyo saddexaad suuratul maa'ida aayadda soddon iyo saddexaad suuratul maa'ida waa caan soo maha qur-aanka waa wada naqaana haddana aayaddaas mar kastoo aad maqashaan markii wax la xukminaayo markii wax la dhegaysanaayo shabaab keliya maxaa lagu soo deliishadaa dhahdaan aayaddaas haddaa idii akhriya waa inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض آيادة صارت حكا لسا حد الحراب وقف كستا قال حد من حدود الأوى حد الحراب محوية واحد جيد قويو إسبار اللي إذا سوى قليس شباب كواسي كجرا مرك شباب إسبار من وحيان مش من وحيان شباب إسبارين وحيان شباب إسبارين وحيان وإسبارات وحن weliba waxay ka dhigteen difaaca diinta islaamka oo ay ka beesheegayaan idinkaani markhaati ka ah ummadda soomaaliyeed kuwa soo jeeday kuwa cabsanaya markhaatiga keen inaysan shabaab diin hayn inaysan diin hayn aniga markaan ahay guddoomiyaha maxkamadda ama garsoore markaa ahay ee aan waraysanayo maxaa la dhahay qof ka mid a shabaab waxaa weydiiyaa diinta islaamka heerkuu ka gaarsiisan yahay mar kasta waa weydiiyaa waxaan dhahay intee ka gaartay ninkaas meeshtaa shal waa weydiiyey qur-aanka bisaan dhameeyo yiri tafsiir lima akhrin haddaa beenka sheega kaas waa weydiin kartaan wuxuu ku dagaalamayaa saa la weydiinaa marka wuxuu ku dagaalamahay ee dawladda waa gaalo ku dhahay asagaa laga raba jawaabteeda hadda duu istaaga xataa waa sii karnaa shabaab diin shaqo kuma laha shabaab ma difaacayaan dadka difaaca diinta islaamka waa annaga mise ma aha waxa diinta islaamka difaacaya waa annaga qof kale maaha waxa dalkan difaaca waa annaga shabaab maaha waxa dadkan difaaca waa annaga shabaab maaha
xasan cali nuur shoote oo ah guddoomiyaha maxkamadda darjoo koowaad ee ciidamada qalabkiisa ee dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaasaga ku dhawaaqayay xukun maanta ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee rag loo haysto ka mudnaashaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo in dalal qorshaysan ay u geysteen saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaa reediyo aadana waad la socotaan saaxiibyaal wasiirka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan agaasimaha guud ee wasaaradda cabdicasiis ibraahim aadan iyo weliba madax kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa maanta ka qayb gelin kulan wadatasha ah oo guddiga dhaqaalaha ganacsiga maalgashi ee warshadaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay ganacsatada dalka ugu yeelanayaan hindashirciyaadka lagu sameynayo sharciga jaangoynta iyo taydhowrka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dowladda federaalk soomaaliya ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxa uu ka sheekeeyey madaxdii kala duwan oo soo maray sharciyeedkani waxauna carabka uu ku dhiftay in wasaaradda ganacsiga adaal badan ay gelisay sharciga islamarkaasna hore lagu ansixiyay golaha wasiirada balse laga maarin waayay in tashi lagu sameeyo ganacsatada soomaaliyeed
runtii sharcigan waa mid muhiimad ballaaran u leh nolosha iyo caafimaadka iyo bedqabka dadka soomaaliyeed muhiimad ballaaran inuu u leeyahay runtii bini aadamka dhammaantiisba waa sharci aan laga maarmin waa sharci aan dhihi karo runtii waqtiga ku habboonaa lama dhaban duruufaha dalkeenna ka jira awgood waa sharci aan isleeyahay iyo hay-adaan isleeyahay waxaa weeye waxay aasaas u yihiin nolosheenna waxay aasaas u yihiin u yahay sharcigaani horumarka aan doonayno inuu ganacsigeena uu ku tallaabsado ganacsigeena ka sokow wuxuu qof walba oo soomaali ah sharcigaan ugu sugaa runtii waa sharci aan isleenahay haddii aan soo koobo waxa dalkeenna ka baxa oo aan dibadda geynayno waxaana soo gala oo dalkeenna imaanaya iyo waxa aan dalkeenna ku isticmaalayno intaba wuu koobayaa haddii ay sidaas tahay runtii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda loo xil saaray runtii waxay sharcigan waxaa weeye juhdi badan iyo shaqo badan ayay gelisay waxaana iska kaashaday garyaqaanada wasaaradda iyadoo ay iyadana kaalin ka qaateen wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaanka guud wadatashina lagala sameeyey cid walba oo aan isleenahay markaas laga maarmaan ay u tahay marka sharci la bilaabaayo ama la dejinayo runtii maadaama uu muhiimadaas ballaaran uu noo leeyahay sharcigan waxaa golaha wasiiradu ay ansixiyeen siddeed iyo tobankii bishii abriil laba kun iyo sagaal iyo tobankii kadibna waxaa loo gudbiyey golaha shacabka oo ah golaheena sharci dejinta oo qaabilsan runtii sharciyada muhiimka waa dalka golahuna runtii waxaa gacanta ku qabtay guddigiisa dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo warshadaynta uu hogaaminayo walaalkeen doctor maxamed cabdiraxmaan iyo xubnaha guddiga runtii waxaan rabnaa halkan munaasabadan anigu ka faaidaysanaya inaan mahad ballaaran aan u celiyo golaha shacabka iyo xubnaha guddiga doorka muhiimka ah runtii ay sharcigaana isugu howleen runtii shaqo badan ayay ka soo qabteen muddadii ay golaha shacabku uu arrintaas maadaama ay yihiin guddihoosaadka u xil saaran xagga ganacsiga iyo warshadaha iyo dhaqaalaha iyo arrimaha la xidhiidha intaba waxaa marka laga maarmaan noqotay in sharcigan lagu soo celiyo ganacsatada soomaaliyeed oo ay ku darsadaan wax ka beddelaan wax ka dhimaan sababtoo wuxuu taabanayaa runtii nolosha dadka soomaaliyeed ayuu taabanayaa waa sharci la doonaayo ganacsataduna waa kuwa uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalkeena waa kuwa uu ku tiirsan yahay nolosha dadka waa kuwii dalkan usoo dhabar adeygay waa kuwii alxamdulilaahi maanta meeshaan joogno na soo gaarsiiyey marka laga maarmaan ayuu tahay inay ku darsadaan fikirkooda inay wixii dheeraad ahna ka reebaan wixii ay isleeyihiin waa lagu kordhin karaana ay kusoo kordhiyaan waxaan isleeyahay baahida loo qabo sharcigan qof walba oo ganacsataa halkan joogo hadda iyo qof walba oo soomaaliya intaba u taabtay waa ganacsi maahan ee waa gurigaaga gurigaagu ka bilaabmaa waa qof walba inuu sharcigan laga maarmaan yahay waa wixii alxamdulilah qofka bini aadamka wax walba oo noloshiisa uga baahan yahay uu isticmaalo hadda adduunyada kale way leedahay annagana waxa naga reebay waxaa weeye waa duruufo jiray ogeed laakiin waxaan rajaynaynaa maanta inaan qabsan karno sharcigaas inaan dhisi karno hay-addii ilaalin lahayd sharciga intaba haddii aan labadaa isku helno waxaa weeye waxaan dabooleynaa baahi badan oo dadkaynu ay u qabaan oo dadkaynu maanta ay la dhibaataysan yihiin oo dadkaynu maanta caafimaad ahaan ay u liitaan oo alxamdulilaahi ay waddankaynu uusan samayn karin horumar dhaqaale oo ganacsigii hadday noqon lahayd maalmahan waxaan ka hadlaynay dhoof waxaan ka hadlaynay in suuqya loo raadiyo ganacsigii soomaaliya laakiin waxa ka hor imaanayo oo ka hortaagan oo ugu weyn waxaa weeye taydhowr ma leedahay waxaa weeye standards ma leedahay certificate ma leedahay badeecadaadu ma tahay caalamka standardska laga yaqaano ama taydhowr ma soo martaa runtii waa waxa ugu weyn waa wax marka u baahan juhdi badan u baahan nagu nama kaafinayso sharcigan inaan ansixino keliya waxaan runtii rabnaa in hirgelintiisana aada looga qayb qaato ganacsatadu inay u dareento inay sharcigaanu laga maarmaan noloshooda u yahay inuu laga maarmaan caruurtooda u yahay inuu gurigooda u yahay waxaa weeye maxaa la dhihi jiray waa adigu isugu yeel waa naftaada inuu naftaada meel kale yaanan ka hadlin maanta yaanan ka hadlin badeeca la dhoofiyo iyo maxaa laakiin waxaa weeye waa noloshaada waa biyaha aad cabayso waa gallayda aad cunayso waa maxaa la dhihi jiray alxamdu digirtaad isticmaalayso waa bariiska aad isticmaalayso waa maxaa la dhihi jiray alaabta dhismaha oo aad guriga ku dhisanayso waxaa weeye waa meel walba oo sector walba oo nolosha ka mid a bani aadamka marka waxaan rabnaa qaybahaas wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu sharcigan iyadu alxamdu lilaahi waa hay-addii runtii uun laga soo gelayay iyo guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo warshadaha waa hay-adii hay-ad toos inay sharciga gacanta ugu qabtaan laakiin hay-ado badan ayuu quseeyaa ma aha keliya annaga waxaa weeye wasa wasaarad walbaad soo gelaysa hay-ad walbaad soo gelaysa runtii waxaan rajaynaynaa biidn illaahi alkariim haddii wax badan ma rabo inaan halkaan sharcigana waa noo yaallaa oo waa la akrin doonaa guddoomiyahana iga dambayn doona marka ma rabo hadal fara badan iyo inaan halkan ka soo jeedino keliya waxaan rabnaa inaan sharcigaanu in inaan dejejino inay nolosheenna iyo bidqabka iyo caafimaadkeenna iyo alxamdu lilaahi inuu ku tiirsan yahay waxaan dalkan ka ist ku isticmaalayno soo saarayno hadda waad ogtihiinoo maalmahan xataa waad maqlaysiin dhammaanteen in xataa la geliyey maxaa la dhihi jiray cuntadii waddaniga ahayd oo waddankeenna aan rabnay oo la dhihi jiray muxuu ahaa warbariiskuna waa dhacay oo tayadiisa lama hubo daawadana lama hubo muxuu ahaa dhakhtarkan yaa lagu ordin oo muxuu ahaa hore laga tiigsan laakiin waxa keliya oo lagu badqabo waxay ahayd waa cuntadeena waddaniga ah ayagana waad maqlayseen maalmahan waxaa ka taagan ma rajaynayno inay dhab tahay laakiin inaan buruuf garayno sharcigaana noo noo muxuu ahaa inay dhab tahay ma aaminsanin waxaan waddankeena ka soo saarayno laakiin inaan tayayno maxaa la yidhi oo caddaynaa loo baahanya inaan caddaymo aan u helno waxaan noogu xiran runtii ganacsiga haddii loo eego oo la fiiriyo ganacsada waxaan ka cudsanaynaa bal inta la gaaraayo oo sharcigaana nooga hirgelaayo inay ku dadaalaan bal tayada waxa ay soo saaraan waxaa weeye hadda dhiigjoojinaa loo baahan yahay dhiigjoojinaa loo baahan yahay inaan la sugin sharcigana waa waa la dejinaa laakiin biidnillahi alkariim qof walba hadda waa waajib islaamiya oo qofku hadduu islaam yahay waxa uu soo saarayo waa maqashanaa falaysa mina waa muxuu xadiiskii rasuulku ahaa xataa waxaa la diiday inaad raashinka kiisa xun inaad hoos dhigto ood ood u muujiso kan fiican aad bani aadamka u muujiso marka bal ka waran muxuu ahaa alxamdulilah inaad dadna noloshooda aad ku cayaarto aad ku cayaarto waxaa weeye waa waxyaabaha la iskula xisaabtamaayay ka mid tahay muxuu ahaa oo haddaadan adduunka maxaa la dhihi jiray aadan lagugu ciqaabin aad muxuu ahaa aada aakhira mutaysan doonto muxuu ahaa cadaab marka waxaan rajaynaynaa biidnillahi alkariim inaad dood waafiya inaad halkan ku yeelan doontaan biidnillahi alkariim oo arrimahan ku saabsan waxaan kaloo rabnaa anoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya in baarlamaanku muxua golaha shacabka uu nagala joogo guddoomiyaha guddiga u qaabilsan ayaguna ay noo dadejiyaan runtii shaqo badan ayay soo qabteen haddana waxay diyaar u yihiin arrimaha noo sharcigaani inuu sida ugu dhaqsiyaha badan golaha akhriskii labaad uu u maro isagaa noo sheegi doonaa waxyaabaha ay ka soo qabteen iyo waxa ay hadda ka qaban doonaan biidn illahi alkariim waxaan rajaynaynaa sharcigan bal inaan isugu tagno hay-addan inaan isugu tagno wax berrina hirgelintiisa inaan isugu tagno biidn illahi alkariim waxaa weeye runtii ganacsatada juhdi badan ayay usoo galeen oo intooda badan waa nadiif laakiin waxaa la yidhi bad waxaa qurmiya hal malaaya qurmiya iyo sooma waxaa weeye laakiin waxaan rajaynaynaa ganacsatadeenna baa ku ammaanan yihiin inay wax wanaagsanna keenaan alxamdulilaahi wax wanaagsanna ay waddanka gudihiisa ay juhdi badan geliyeen si ay kusoo saari lahaayeen alxamdulilaahi waxaas ka dhimanna aan maanta inaan hore u soconno un baan rabnaa oo aan kasi kasii badinno oo adduunku wuxuu yaqaanaa wax qoran uu yaqaanaa wuxuu yaqaanaa sharci wuxuu yaqaanaa nidaam wuxuu yaqaanaa alxamdulilah waxyaaba wax lagu kantaroolo oo itusoo itaabsiya marka arrimahaas inaan yeelanno ayaa laga maarmaana waxaan kaloon rabaa inaan runtii mahad ballaaran u celiyo hadday halkaan joogaan ma aqaani laakiin carwooyinkii hadda maalmo dhawood aan qabanaynay iyo madallihii aan qabanayna runtii waxaa jiray ganacsato soomaaliyeed oo runtii arrimahaan haddaba ku howlan oo wax ka soo saaray oo tayadhowrkii wax ka bilaabay oo laabab keenay oo muxuu aha alxamdulilaahi cuntooyinka qaar iyo muxuu aha ayagana waxaan rajaynaynaa in laga faa'iidaysto in laga faa'iidaysto oo la dhiirigeliyo oo ganacsatadu ay alxamdu lilaahi ay isticmaasho waxa yar ay haystaan ay ka faa'iidaystaan
wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdullahi cali xasan ayuu kaas ahaa oo maantay ka sheekeynayay ahmiyadda uu leeyahay sharciga tiya dhowrka qaranka xulshe qurashida ayaa dhegeysanaysaa radio caadan ah oo la socotaan saaxiibayaal madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo la hadla warbaahinta waxa uu si kul uga hadla qaraxii maalmo ka hore ka dhacay goodka ekas kontarol afgooye ee muqdisho cabdiqaasim salaad xasan waxa uu sheegay in aad ugu xun yahay qaraxii lagu laayay dadka shacabka islamarkaasna waxa ugu baaqay in loo madoobo dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab wuxuu sidoo kale shacabka soomaaliyeed uu ka dalbaday in ay u midoobaan islamarkaasna ka shaqeyn horumarka dalka isagoo u duceeya dalka sheegana in uu allah uga baryo in dalka uu samata bixiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني مد الصومالية ميلي جوكتبا ويدي سلام هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربا إناد وقاتان إنان عاد يعاد يعاد وحماضي dib weynna ay noo geysatay qalbiga iyaga u geysatay dhibaatadii ka dhacday magaalada xamar iyo afkuya dhexdooda ee lagu laayay dadkii masaakiinta ahaa oo ardada u badnaa oo waxay bi'iyeen ayan jirin lagu qarxiyey iyo xataa dad ajnabi oo turki qaarkood ahaa arrintaas waa arrin dhibaatadeeda leh markii koowaadna ma aha marka la qarxinayaa dadka sabaanada tan oo dhan fidno iyo balaayaan ku dhex jiray fidnada iyo balaayadana waxaa keena ciqaab weeye ilaahay uu ku ciqaabayo dadku markii uu sidii la rabay u socon waayo oo diintiisiina sidii la rabay u haysan waayo asaguna sidii la rabay isu dhowri waayo muslimna sheeganaya marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wayacfu can kathiir wax kasta oo musiibaah oo idinku dhacaa waxaad adinku gacmihiinna ku geysateen weeye weliba markaasaa in badanna laydinka cafiyaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala musiibadaa nagu dhacaysaa marka dhibaato aan geysanay weeye haatanna ma ayan bilaaban ee mar horay soo bilaabatay oo mudday soo jirtay sida keliya oo ay ku bixi kartaana waxa weeye ilaahay in loo soo noqdo oo laga daayo dadka la laynhayo laynta la laynhayo dadka laga daayo iyo dhiiggooda la xalaalaystay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi man qatala nafsan biqayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiican qofkii naf gooya ayadoon ayadu waxba dilin oo aan markaas dil ay gashay daraaddeed loo dilaynin fakaannamaa qatala naasa jamiican dadka ilaahay abuurtay oo dhan isagoo laayay buu la mid yahay baa ilaahay yidhi waman axyaaha fa axya naasa jamiican qofkii nooleeyaana isagoo nooleeyo buu la mid yahay ilaahay sidaasuu yidhi qur-aankiisa ku yidhi dhanka kale ilaahay wuxuu yidhi dadka ilaahay hallaynina ilaahay dadkiisa hallaynina ilaahay ka baqa oo ka cabsada oo hallaynina dadkiisa dadka iska daaye si qaabdaraa xoolaha in loo laayaa ayaan ayaan ayaan ilaahay ogolayn marka dhibaatadaas dhacaysa ilaahay in loo toobad keeno weeye hala toobad keeno ayaan leeyahay dadka waxaan ku leeyahay hala toobad keeno ilaahay subxaana wa tacaala man qatala nafsan bikayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala naasa jamiican qofkii naf dila oo gooya naftaasoo aan mid u xogmiyey dhibaato ay geysatay aan ahayn oo sharciga loo xogmiyey fakaannamaa qatala naasa jamiican dadkoo dhan qof laayay buu la mid yahay qofkii nooleeyaana sidaasoo kale weeye marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ilaahay in loo soo noqdo ilaahay in la baryo sida ay kale yihiin duqayda dhallinyarada ganacsatada ciidamada dii ee baydankeeda leeyahay ardayda dugsiyada dhigata dhammaanba in inta kooxo la qabto boqol iyo afar iyo toban goor qur-aanka la akhriyo ilaahay la baryo layidhaha ilaahu balaayada naga qaad oo loo soo wada jeesto ilaahay ayaan kula talinaya meel kastoo ay ka joogaan dalka gobol kasta iyo degmo kastaoo ay degan yihiinba degmo aan u baahnayn iyo gobol aan khayr u baahnayn ma jiree waxaan idinkula talinayaa qur-aankii boqol iyo afar iyo tobankii usoo noqda oo akhriya u fariisiya culummo toban labaatan shan iyo toban soddon waxay doonaan ha noqdeene boqol iyo afar iyo toban goor baa la akhriyi karaa qur-aanka haddii culummo badan loo fariisiiyo culummadu ha akhrido haweenka qur-aanka yaqaan ha akhriyeen dhallinyarada qur-aanka taqaano ha akhrido ciidamada qur-aanka dadka yaqaani ha akhriyeen
cabdiqaasin salaad xasan oo ahaa madaxweynaha soomaaliya iyo kuwaasaba shacabka soomaaliyeed ka dalbadanaya in loo midoobo dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ay ugu dambeeyay barnaamijka in soo gaarna waxaad ku soo dhawaataan xubintaad ku xisaab badnayd ee kalama
qaryadhaha heer kalamaanow waxaan maqli jira muggi soomaali soomaalid aheed haddawaa layska hoogay dadkuna udad ahay miya oo damiir lahaayaan hadda damiirka dhimaday waagaas duurjoogta waa iska buuxday haddan xal la arki maayo war allah u naxariista cabdila raaga wuxuu yidhi haygu sheegi soomaali waa yeel balaakiin wataa idinka buuxaale qaryadhaha waxaan sheegi lahaay oo dhammaad iga dhumi rabtiina hallay dhegansan dhiirane haddaanu baaqin waanu dhihi lahayn dhallinyara haddaan la helin waanu dhihi lahayn waxaa laysku dhaarsaday kansirteenna dhiibiyo soomaali waxu dhimee dhegtaa dhiigga loo dari war haddaad maqli jirta cabdillow dhegtaa dhiigga loo dari maantay taagan tahay oon kala sooc lahayn waxaa dhanoo la rabo in intaas layska difaaco dhallinyaro iyo dad dhiiranoo wax iska celiya in la helo maahino wargayloob weerti masaajid kale ka aruuree dheegi jarnay dhallinyarada sin sheegasana dhibaatada ninkakoyti arooda ani waxaan maqli jiri bulsho bilsho kabta abidate abbaroorate isku uur ma nahay arooda war anigu waxaan maqli jiray ay ay ay amina amina amina tusbax aniga waxaan maqli jiray gebley shimbir iyo gariira isgaadaayo haddana gaadgaadkiyaa nugu socdo anu waxaan maqli jiray ninkii seexdaa sicidibi dhalay anna waxaan maqli jiray nin sacmaalaa seexo waaye sagaareestiyo sabool ari yarisow ku nool yahay war anina mayba dheegi jiray fidhi fuud masheenaw fuudkisheenona ma firfiraw horta maday isaaqow ma dheegteen mugaadna leedaha dhagoolayaal maad noo malaysay warnamada war ma haysaane masiibada ekis kontarool ka dhacday waa tii laysku tuurtuuray waa tii jornaal tirka ka soo baxaa qoray imaaraadka carabta ka dambeeyey hay-adda nabad sugidda qarankuna soo saartay war kooban oo ah waddan shisheeyaa ka dambeeyey shabaab oo aad uga carooday shaqaday qabteen in lagu murmo ayaa shafka u dhigtay ununkaa shacabka dhintan laynama dheheen horta golosaas may ka bixiye ilaahayana waafajiyey ma dheheen maya waxay dhaheen wallaahi bilaahi tallaahi waxaan ka naxsannahay muslimiinta afghanistaan iyo muslimiinta ciraaq wax lagu yeelayo iyo muslimiinta siiriya lagu barakeynayo iyo muslimiinta falastiin iyo muslimiinta afrikada dhexe iyo muslimiinta yaman xitaa waa ka naxsannahay oo kaali waaba dhex joogaane muslimiinta soomaaliya inay ka naxaan maxaa u diidayne akhi adi ma ridobay rabtaa rabti ka dhaco raari lagu saar sees u hadlaysa aroo warwarka hanaga dhexgelinina naga suga calidheere oo ayaan dhaweedna lahaa waa dhintay sidaan u niri markii dawladdu tiri waa dilna miyaanaan dhihin haddaad nooshaha raalli ahaw calidheero war qof kastaa wakhtigiisuu dhimanayaa warka dhegaysta waa runtaaho qof kasta waa dhimanaa calise waa nugu daahay war ilaahay qofna ma moogeenna dhegayso calidheere wuxuu yidhi qaraxaas waxaan la beegsanayna kolonyo turkiya shacabkii meesha ku baabao qaraxu haleelana uma adnaan socon annaguyo waa shahiidiinuu yidhi war haddaan calidheere ka yeelo gaarigii weynaa xamuulka ahaa ee suuq dhexdiisa lagu qarxiyey ayaan laba ninoo turkiya u wadnay anaaba alqaacidaa anna haddaan ka yeelo dadkii la qarxiye iyo midkii qarxiyaba waa wada shahiideen anaaba al-shabaaba calaa kulli xaal calidheere waxaa ka hadal siiyey warkii nabad sugiddow beeninaayey war beenu been ma beenisee nin qabiir milatari oo xala xuseen waraysanayo wuxuu yidhi shabaab qaraxyada ay fuliyaan ayaga laftigoodaan waxba ku ogeyn cidda ka dambaysoo adeegayaala sababtoo ah ajaaniib baa ku dhex jirta waddama shisheeyo u shaqeeya oo ay u maleeyaan shabaab ayaga la mida aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii hore cabdiqaasin salaad xasan ma xisbiyow samaystay carabtu waa walaalaheen miyuu yidhi maya almuslim aqulmuslima eri dadka ilaahay ha u noqdaana miyaa siirayne anigu cabdiqaasin waxaan ku xasuustaa eelna uma qodna cidna uma maqna aryaadhaha warka hayga dhex gelinee madaxweyne cabdiqaasin wuxuu yidhi cadowgan dadka lay haayo ummadoo dhan how midowdo hana leeska dhaxsho sheelo leesuma harmiidshee warnimada war ma haysiine dalka weli dad baa nool qaar damiir laha jira isbitaal bareefadoo gaar loo leeyaoo kalkaal la yidhaahdo waxay sameeyeen maamulka iyo dhakhaatiirtuba dadka qaraxyada ku waxyeelloobaa inay lacag la'aan ku daaweeyaan qaraxii u dambeeyey okiskontaroolna dadkii la geeyey hal shilin lama weydiin waxay daaweyn kareen waa daaweeyeen kalkaal ajir iyo xasanaad allah ka siiyo darhumo way soo marto dabiib bay u baahan tahay yeelena isbitaalka kalkaal waa dadaaliya hadduusan dadka dadka lacag ka qaadin ee isbitaallada kalew idinkuna ku dayda warna miya mayba dheega jiray wariiri intii walhalaaya isu wareeriye waa dheega jari tanaankii biikay haay maalin dhoayti mati garahgee kis kontroolni war soomaalida ka gariirti ha kuweeri hatina geeka mayleya okiyaala agaarama inka jiray soomaaliya raa lahaada hatika bacdina ma eray fanaan soomaaliyeeda ah ooba soomaalileen kuweela warnama bilaadan kuwaa qaldama waana ka noqdaa qofku qaladka biikay wuxuu yidhi siyaasadda iyo fankaa isaga kay darsamay okiyaala cagaaran baana igu jiray oo been ii qurxiyey maradaana iga dhacday dadka soomaaliyeed raalli ha iga noqdeen gaar ahaan reer muqdisho raalli ha iga noqdeen waana imaanayaa muqdisho ayloof muqdisho ku soo dhammeeyey warkiisii marka anigu waxaan qabaa qofkii qaldamayoo ka soo noqda in laga aqbalo allayleh aniguna waxaan qabaa kaadi badane waa loo gogol badiyaa gabadha hadda kor waxay tidhi aniguba aqlaan leeyoo lay ajari maayo marka wiilka yidhi okiyaalo cagaarana iigu jiray sow haddana birri ma gasha doono yoy cambaroy nagashib dhaqad ka cagaaray muqdisho ku soo naqamaaye waxaan idin leeyahay agaasimaha kulmiye burhaan diini waa tasbiikay heesihiisa mamnuucaye hadda seeseela haddiisir waa ka soo noqday waraa walba burhaan diini shakhsiyadiisa ka hadli mayna dhegaystayaasha raadiyo kulmiyu u hadlay warnamaya waxaa la yidhi kaneecadu sanad kastaa waxay dishaa toddoba boqol shan iyo labaatan kun oo qof libaaxuna boqol qof aryaadhaha kaneecadu hadday toddoba boqoloo kunoo qof disho sanadkii libaaxuna boqol qof dilo fasirkeeraan idiin haya inta kaneeca disha iyo inta shabaab dilo waa isla mid inta libaax dila iyo inta ciidanka dawladdu dilana waa isla mid warwar ma haysiine ayaantan madaxweyne farmaajo taleefanaa wareeriyey war ma oltigis baa ku xawilan ila wadaad miyaa lagu soo wacay war garaabadiisa fadlan hana waa handiro hayte kaali oo kaali madaxweynuhuna taleefon muu leeyahayne war tol iyo qaraaba haddaan leeyahay madaxweyne farmaajo taleefonkiisa ha laysiiyo gurigiyaa igu soo dumaye yes maam whatsapp ma isticmaasha ma hadda xeere ii faldhaan kala dhacayna cambaro farmaajo ii geeya bilowday war dad marana tiina warka naga suga war madaxweynaha ayaantan waxaa soo wacayay madaxweynayaal qaraxii halaagaaha uga tacsiyeynayey madaxweynaha markay madaxweynayaal u soo tacsiyeeyeen isaguna shacabka ma gaarsiiyahe war madaxweynuhu asagaa shacabka u tacsiiyey warka naga sug waxaa kaloo soo wacay madaxweynaha madaxweynaha kuuba oo dhaqaatiir kuubaan oo kenya laga soo afduurta raadinaya nagata kuubaanba necabahe siidaxow madaxweynuhu ugu qaban waaye ma colaadii saban saban ay migista u soo hiilisaa weli kugu taagan war abdulishayeys mee kuuba naasleer unu dhong malniinsheey u koran mana dheey u korna war waa hurdaysaane madaxweynuhu ruurshiyo etoobiyuba la saaxiibee maxaad kuuba ka sheegaysaan war anugu waxaan soo xasuustay garaarka cabdulla raage ee ahaa dowladda ruushiya kuubiya daacuflayda amxaariya yuhuudda deriskoodow afartiinna dembiila dalka aanay lahayn dulmiga ugu heshiiyee ku dacdacsi kibraayow madficiinnu ma diiro sayruuqiinnu ma duuro kaarihiinnu dib mooye horay ha u durki waayo dekadaha dhisateena keligood ha dumaano raadeelkiinnu digniintiyo sooma sheega dareenka waadidaadku gurguurtiyo boor dabayla afuufiya degalherka hayaamiya meel juudan ka dilaacay rabbigay dukkun daakun iyo dambas haydan ka yeelo abduliraaga ilaahayan nahriisada habaar kuleel badanaya haho abwaan mustafa sheekh cilmiba wuxuu yidhi ilaahayow dadkooda beera yaacday ka yeel oo ilaahayow dadkeenna aad dul jooga ka yeel ahya maskaxdaa laga abaaroobay warwar mahaysiina waxaa la yidhi xabsiga dhexe maxaabiisha ka fakatay xaggay mareenji dadkuba waa xidhan yihiin yaa maqunfulkiyaa laga ilaabay war ama jawaabka lay ka hadaleen eebaa'igo waa xabsiga dhexa meel laga baxa ma lehe timir lafaa ku jirta arooda wareedha warkaan naga dhexgelinina naga dhegayste taliyihii xabsiga dhexe jenaraal xilsiile waa tii shaqada laga joojiyey hadda maxaabiistaan baxsatay yaa lagula xisaabtamaa maxaa kugu dhacay kugu joogaa lagula xisaabtamaa war ooka taliyihii asluubtood laandheera ahaaye walbuhun shub eraayimay shub ma ero maxaabiistiyaa shubtay see la yeelaahe asna waa ka daba shuba xowmaha ku qabaa mugga wax kasta inay shishubmaan shubka asaa bilaabay war taliya shub horuuba u yidhi haddii mushaarkeenna nala sii diido maxaabiistaan gadanayna taliya shubow shub adaa yidhi ninnahay afkiisa laga maxaal siiyo war hadda ka hor jenaraal cabdi ismaaciil wuxuu sii daayey maxaabiist tiro badan oo shabaab ah kadibna waatii inta la soo xiray maxkamaddu xukuntay maantana asoo jenaraal uu joogaa xora marka waxaan wa iska dhammaanaya waana la xallinaya warna miya war mahaytana baarlamaanka shuruudiilaa hor kordhiki wal ansahiya garara fallanka siiya leeri awal miyaa riyucaana diidi karta war sharoo ma ansixin baarlamaanke maanta miisaaniyadda ay ansixiyeen maalin dhoweedna waxay qaraxa hoostiisa ku ansixiyeen sharcigii doorashooyinka madaxweynaha ayaana caawa labadaba inuu saxiixa la sugaya warjoma infahmay dooro kii u gurto rifawga kulijeed war kuwaani garaadkeenna u gafayaan ilaa iyo hadda waxaan laga heshiin miisaaniyadda labada kun iyo toddobiyo tobanka xisaabteedii markaasay haddana ansixinayaan miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka war dayntii horta soolana kama cafin taas bayli warsashoodee kafayli widaay oo beeni maxay tiraysaa booramaan ka imide aryaadhaha miisaaniyaddan ma taqaaniinahow maja'aabeesaa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin maja'aabeesaa meel kaaley ku muulax muulax leeyihiin warwar ma haysiine gudoomiyaha maxkamadda ciidamada shuute maanta suuratulmaayidda si fiican uu xifdiyey toddoba shabaab ah oo maqan iyo kuwo kaloo xihan amiirkii dilalka shabaab ee muqdisho uu ka mid yahay dil toogasho kubada xukumay naagtii faadimo kornel iyo cosabee laga hayeyna shan iyo toban sano xabsiga ku xukumay kuwa maqan hadduu xukumayo macalamiirka shabaab ugu sarreeya muxuu xukumi waayey war nimankan maalin kasta qarax iyo buuq iyo siyaasad baa wareerisay sanadku cusub inuu dhalanayo war uma hayaan war cusub haye sanad waliba hoohoodiyo wuxuu hadii maleeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaage
ma sanadka hijrida war waa maxay sanadkan cusub ay ka hadlayaan bishii afraad ama socota hijriyade war waa miilaadiga nin waalan baa tahay maxay sanad u leeyihiin may kii mushaarka lagu qaadanayana dhahaan warnimayo waxaa la yidhi nin jacaylku feeraha ka tumay feerna kala daalay oo faruurta ciil ruugayo fuursan baan ahaye hoobaala hoobaala ee gawma kaga sii waryaa adiga waxaasoo kala hnaada imaani mar dambaan ku leeyahay nadafarya war dalka u shaqeeyo xishooda war macawisle shabaab waa iska dhees
farintaasi xubintii ka horeysay kalamaan waxaa gobogoba ahayn barnaamijka caawa soo saaray halkaanaan kala socodsiin anigoo xasanaan saaxiibkay cumar axmed raham saceefan ugala qayb galay tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono waxaan kaga tagay heestii bilowga barnaamijka aan idin ballan qaaday nabadgelyo
madiidaynanaynu dodanaaye waa dalkaygiyo baar cadaydo madiidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu dodanaaye waa dalkaygiyo baar cadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana
allahayow deeq adaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee allahayow deeq adaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee
madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne